bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunstayaal hamiin faylo meeloba isin rogdanga ha ku dhowaada barnaamijka kulunka warsan oo mii walba isunku baratan idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhugunstayaal hamiinnimo jimaaco taariikhda keedanta labaatan lamada bilo agost lamada kun iyo toban sagaalka qodobada shargadiisan barnaamijka kulunka warsan oo numada kheyreena siinkaa weliba ku mid aha taliyaha booliiska degmada xudur ee gobolka bakool iyo weliba usu sheegaya in ciidamada booliiska ee ku howlgalo magaalada xudur yoonhaysana qalabaysa markaasna yooyin ee ciidamada dankiyada gobolka bokool waliba nuusu baaqan diraya maamulka koonfur galbeed soomaaliya ini waluqobada haalada booliiska ee gobolka bokool barnaamijka sinkaayna dhugun siala saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimada dirar waliba ku mid ah waliba geega magaalada kismaayo ee arrinta maamulka jubbaland ku dhiidaya doorashada madaxtine ee maamulka jubbaland walibana mar labaad doorashada madaxtine ee maamulka jubbaland ku guulaysadaya axmed maxamed islaam axmed midoobe barnaamijkaas inkaayna dhugun siala taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimada dirar waliba ku mid ah waliba geega magaalada baydhabo la afgebagabeeyey shirki wadatashiga siyaasadda tamarta dalka oo ku dareeray magaalada baydhabo walibana la akusaarayo warmutiyada gudoomiyaha walbarashada ee degmada tanbaydhabo yuusuf maxamed idris iyo waliba ardayda dhammaysataysanad dugsiyeedka lamada kun iyo toban siyeedka iyo labamada kun iyo toban sagaalka waliba usa ardayda magaalada baydhabo usan sheegay in shahaadooyinka la sheene islamarkaasna iyoon kooyo koraan xafiiska wasaaradda walbarashada ee koonfur galbeed ee soomaaliya barnaamijkaas inkaayna dhugun siala taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimada hadiyaar waliba ku mid ah wasiiru ku-gaanka wasaaradda walbarashada ee xukuumadda federaalka soomaaliya faysal omar guuleed iyo waliba usiina ku qayb galay ee kulan jaamacadda banaadir iyo aan ku dhawaaqday deeq walbarasho qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsan oo nimada kheyrasinkaaya barnaamijka uu ku walibaasaare waan siinadara sii doone anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirasiirashka boy dhanka farsamadana ku deerta waliba imaamadu doone saaxiibkayga maxamuud ali cabdulaahi mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsyaalla weliba wadasinkalaha miinfayla idaacad warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo noordaletan barnaamijka weliba hasaare waan siinadara sii doone anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy ku bilaabay qodobkan kooley dhugunsyalla yuusuf maxamed idris waliba gudoomiyaha walbarashada ee degmada tanbaydhabo walibana uusa ardayda dhammaysatay sanad dugsiyeedka lamada kun iyo toban siyeedka ilaa iyo lamada kun iyo toban sagaalka uusan sheegay inay shahaadooyinka la sheenayo xafiiska wasaaradda walbarashada ee koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba guddoomiyaha maranqata telefonka wal kuweydii iyo weliba usinka jawaabay ujeedadan hariiri maba kumid ahaa qodobkan oo meel waxaa shahaadadii qaadashadii ardaydii sheeganta fariin ku diray iyo waalidiintii maamulayaasha iskuullada degmada baydhabo intaasu fariinta sawida midbaa lahaa arday maamulyaha macalimiine meel waxaa suwaadinay salaankubaad meesha jeeraantan sinwilaayo fariin oo wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliin sare ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiraxmaan cusmaan maraag tolobasa amal xaniid wadaagi hantiina bulshada inshaagna hantii shahaadadii maalin sabte oo taarikhda toddobaati afar bilishiida labada kun toban sagaalka sabtoose oo arday condition kiraan shuruudin kiraan keliya usulqoo xafiiska shuul nambarkii usantaankaasi galay oo cadeeyaas keliya shuruudata oo usashahaadadii kudaada kora xafiiskii wasaaradda waxbarashada degmada baydhabo waaya marka shahaadooyinka dhammaan oo dugsiyada sare iyo wasaaradda gudbida oo hadda diyaar ah
haa diyaaru wasaaraddii ku qaadayaan oo yo safarmin galayaan jidning marayaan waa kala oo condition kale oo la kiramala shahaadadii anfudlaya wasaaradii anfudlaya shahaadada sitoosa xafiiska wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ku qaadayaan wali sabta gee oo bilaata farato ku bilaabana diyaar intii oo qaadaan diyaar lingay waan wal diyaari wasiirkana mare waaya marka la darartana gudoomiya tirada rasmiga ee may ku yaabo in arday kale ee shahaadooyin jo aan weydiisan dhinacaas iyo magaalada muqdisho oo reer koonfur galbeed eh
maya waraaqadkii oo cadeeyaa saddex walba intii state isu ku qaadada oo federal member ka eeg ku qaadada oo wasaaradda waxbarashada federaalka iyo hasaartay dartay taasa la hariirta fariinta wasiirka uuna aan hadda gudbiyahayna taasa la hariirta mae arday oo isku dhahaw meelna sheegaa mae mar welba may ardayga waajibka hanti booska iska galen taamka wasaaradtiisa fisi isku qaadada ee shaada dugsiga sare waayay gudoomiya wali baladaraadhe sanad dugsiyeedka labada kun iyo toban iyo sideedkii iyo toban iyo sagaalka ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ardaydan fadhati iniyo kaalinta hore wasaarado markilan firir dhinaga kala maamul goboleed dalka iyo unku galna marka sanadkan sababtamay oo dhinaga iyo walbarashada markilan firir kaalimo
ilan mahasanto horta ajandahaas kolley hadda maki darna laakiin hoba hadalka haddii wali unu koogna wal ku sheegana intaanku markii la galay so un wada ogna mar usoo saddex bari hareeray iyo dib haddana leengalay ardayda madi kaalan may wala la fiiriyo ardayga madiina madi sagaal iyo sade arday kala halay sagaal iyo lama dhawe afar sii sade arday segmada badhow kumad ayaa galay markan tuman ka hore lama fiiriyo labaatan ka geeba ka lahayni tuman arday ka lahayni walama noodhiin meel maamulka ka yarayan walbiyow isla degmada badhow lahay dib qoda lahay ana wal ku dhiima lahayn intaamkasi tarawaadedkaaye sana dugsiyeedkii lamada kun tumiseedki iyo tumisaalka waayay waliba taa gudoomiyaha walbarashada degmada tambaydhabo ee mudane walbarashada markii la fiiri iskuulaad badan ayaa ka yaala magaalada tambaydhabo oo weli sida nidaamiga iyo nin shaqeyn marka iskuulaadkaasay la dareertanaa qaabkii walan wadeen maadaama arday bay hasaarayeen
ha walwalba oo ku shaqeeya oo iskuul oo degmada baydhabo ka yaala wal wasaaradda diiwaan galsan oo ogda tirada dhakalaas magalibilaan emailyo ka yaalaan intii iskuulyo in والوزارة أو خلفهم أسكول سكيار لمو برشدة وفورمال أو نان فورمال لما لا سكورة الوزارة برشدة بسلا بريخة كلا نان فورمال سكولة كلا فورمال كعادي أو شفت بقول عم بلان يوم فورمال إدكيشن مركنا تاسو كورة الوزارة برشدة ما ما الرئيس كنزان شخصي أمس قولين كورة ولا سكولة كعادي مثلا قولين والكوكم waaya ugu dambeyntii gudoomiye bulsho badan koola dareerta idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo maadaama gudoomiye walbarashada degmada baydhabadee ta baaqa geedin arrimaha walbarashada may
mayba horta sana dugsiyeedkii hadaa lay toosa furumi darhadisa ogigana agaasta furmen iskuulada hadana iida galli hadaba iyagan oo kan hadda dhamaalay sabtay lay toosa furmen mayba lahaa intii walbarashadii lagu qeybgalada intii la yaraayo meel yarayso waxyaabaha walbarashada olan dhamow walaa la gala doona intixaam oo centralized oo dad badan aan bahaqaayan markan mayba waalidiinta iyo macalimiinta iyo maamulayaasha iyo ardayda iyo deensiyay intii walbarashadii iskul wargaba laisla ogaada laisgarabgabsada lais walaalada wala linjeer intaan centralized dhow su-aalaha hadda ka jartay marka intaan center iyo lamba stage lagu horeysada hadhow soco yon state oo mustafidin soo andafa aan mustaqaalamo horen galan tol barashada intii hadda laki jara feski kood nasa aanasan dugsiidki furitaanjii kood barashadiisa toosalan ku ugu aado dorob awtaga la yaraayo wax wargaba waalidiintii gaar ahaan maban kama hanaga iyo juhdi iyo kasameeyaan awlaada waalidiin ay siin meeshaan laanta awlaadii iskuulka ambahayaan ku wargabtaan meelisan intaraasaan ku wargabtaan waxyaaba kale iyo iskuulka lagambiyaan gaadka walbarashada iyo guryaan aysan ku ilaalidaan intaasa waalidiinta ku horeeya maamulashaan ama hanaga oo badan yoona geedka ka dadaalan walbarashadan heerkan ardada rogdan deersiyoon isa gaaran kama hanaga macalimiinta yoonan teganka kanta ardada saaran yoonan ma hanaga taasoo kale bulshooyinta kale oo kanool degmada beedhow wadaneyaas walbarashadeen heeran kama hanagayoon oo garab hanayseen meelareysan balan hanay hanil lagagen fakiloosha shadowng yoonan ma hanaga saasoo kale isagna oo isagna saxaafadii oo walbarashadii daneeysa mar walban teegan intii isagna walku ogaataan asxaalada ku guwaagdaan isku aykilan isagna sagaara isagna mandayana sinshalbiya waayahay dhugunsiyaanle kaasay waliba hayay gudoomiyaha walbarashada degmada baydhabo yuusuf maxamed oo sitoonse qata teleefonka idaacadda warsan oo siinka warama idaa maasanta mudane adi mudan adi
durdur hareeqa iyo dhuldoog leh dad iduunyaba waa isla wada daneeye daawona saasaafkii doorfaydha waa isla wada daneeye duuriya miinkii daalinay dadayaay daawo dhab'e deertii muraadka may daliilangae diinkii quraamad haruunlakii kagdaawayaw daarul abraar daartii quraansaarka yaa hadda la furi ashidanti maay haddana udura hadda galangali abshirlay ma aha macal ijaabuu iil hoo qabtay udurkii adakahaay abshay waysanayti eebigay hoon diidnaba eedanka daaway sidaasee deer harunta quraansaarka ee daarul abraar isku dhayi mayle tamae ulmikiinka diyaare harunta quraansaarka ee daarul abraar oo kii daawayaayan dufti uraamed ii daawo dabiici ah ku suubsan heerbal yacni geedo daarul abraar hoo dig
waayahay dhegeystayaal qayb hore ee barnaamijka kulanku warsan ku guda jirnaa waliba wada singilaha miinfaylan barnaamijka cabdirasharaash kabo ayaa saaray waan siin darasaya dhegeystayaal waliba geega magaalada baydhabo la ku gebagabeeyay shirkii wadatashiga siyaasadda tamarta dalka oo muddo afar maalmood soon ku dareeray magaalada tabaydhabo shirkuun iyo waliba markii hore daafuray madaweynada koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigaleen walibana ku qayb galeen dhammaan wasaaradaha tamarta ee dowlad goboleed dalka iyo tan dowladda dhexe haddaba wali kubahii shirkaasay iyo waxyaabaha isku afgarad waliba warbaahinta la wadaagday wasiiradda wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalka soomaaliya marwo fawziya maxamed sheekh
bismillaahi raxmaan raxiim shirkan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay shirkan jaraa'id aan maanta qabanayo wuxuu ku saabsan yahay gunaanidkii iyo go'aamadii ka soo baxay shirkii wadatashiga aan u nimid magaalada baydhaba oon ka tashanayni wadatashigaas wuxuu ahaa wadatashiga siyaasadda tamarta dalka dalka soomaaliya oo dhan waaye waxaa isu yimid dowlad goboleedyadoo dhan oo dalka ka jira dowladda federaalka private sectorada iyo aqoon-yahaano jaamiciin ummaddoo dhan waa ka soo qayb galeen go-aanada laga gaaray waxaa ka mid ahaa wadatashiga waxa waaye qof kasta ra'yigiisa inuu ku daro siyaasadda oo tamarta qof kasta ra'yigiisa waa ku darsaday qof kasta hadalkiisii waa dhegaysanay hal go-aanoo midaysanna waa qaadanay warqadihii oo la qoray maanta la soo gebagabeeyey laakiin in dib u habeen aan u suubinna waaye maadaama hadda ee noo dhammaatay shirkii ayadoo qoraalna waa idiin soo gudbin doonaa annakana dibaan u laabanaynaa dibaan usoo habaynaynaa warqadihii hadduu ilaahay yidhaahdo laakiin waa ku heshinay siyaasadda tamarta oo dalka waa lagu heshiyey wixii hadal iyo muxuu ahaa qofkasta fikraddiisana wuu ku darsaday hadduu ilaahay yidhaahdana dib aan ula laabanaynaa waa soo habaynaynaa dib habaynaan samaynaynaa waa isu imaanaynaa mar kale kadibna iyadoo qoraal eh oo wixii aan ku heshinna waa idiin soo gudbinaynaa hadduu ilaahay yidhahdo waxaa ka mid ahaa siyaasadda tamarta sidee aga qaybgalayaan private sectorada maadaama private sectorada ay yihiin dadkii intaas sano soo waday waddanka oo dad la inkiri kara ay yihiin annaka inaan go-aan iska gaarno go-aankeenna ma ahna in ayagu ku fulino sidaa darteeda wadatashiga oo dowlad goboleedyada iyo dowladdaba ayakaan ula nimid in wixii ra'yi ay ka qabaan iyo wixii consern ay ka qabaan inay ka saaraan bolisiga aan soo qorno annaka inaan ku heshinno wax allaala wixii ay rabaanna inputkooda ay ku dartaan ay ku darsadaan sidaa darteedna wax dood e kama imaanin wax iska hor imaan kama imaanin waa ku heshinay aad iyo aadaan isu afgarana bulshada waxaa u sheegaysiin qoraalkii oo haddeertaan haddeeray dhammeeyeen dadkii fadhiyey qoraalkii oo saxana idiinsoo bolisiyaan soo diyaarin annaka haddaan dowladda nahay markee waxa waaye muxuu ahaa tamarta waxay u baahan tahay ama waddankaba in inaan raacno waaye muxuu ahaa sharci iyo siyaasad oo wax lagu hagi karo laakiin haddii siyaasad la waayo oo waxba lagu suubiy ama wax lagu hago wixii waxay naqanay fawda dowladna waa nahay annaka sidaa darteed inaa annaka iyo privateki intaas sano shacbiga ama quudinaayey ama iftiinka ahaa ma inkiri karna annaka runtii waana u mahad celinay waana u mahad celinaa hadda shirkayga jaraa'id private sectorka dad la inkiri kara ma ah soddon sano ay waddanka soo wadeen shacbiga ayakay ku noolaayeen ilaa haddeerna maanta ayakaa wado annaka dowladdiina waxaan nahay dad liidgaraynaayo sharci iyo iyo kala dambayntii sidaa darteedaan isugu nimid haddana wax dhibaato e ma jiraan sidii annaka aan rabnayna ku dhammaatay waanu isku afgarannay ayadoo qoraalna waa idiin soo gudbinaynaa korontadii sidee loo gaarsinaa muxuu ahaa baadiisaan u gaarsin karnaa sidee waddankai aan u ballaarin karnaa maxaa dhacay waa ogtihiin korontadii baahi badanaa loo qabaa boqolkiiba shan iyo toban waay hadda sida lagu qiyaasay inta aan haysanno waxaan rabnaa boqolkiiba konton boqolkiiba boqol inaan gaarsiino maadaama aan hadda annaka aan aan haysan ilaahay idinkiisna waxaan rajaynaynaa annakoo garab garabaysanayno private sectorka intaas ka shaqaynaayay iyo dowladdii isla jirto sidaa annaka aan u rabno iyo si ka fiican baahi in la baahi tiro hadduu ilaah yahay shacbiga soomaaliyeed absolutely ab- absolutely absolutely shirkadaha oo muxuu ahaa aad leedihiin ajnabigu waaye wax ajnabi annaka hadda aan wadna male priority one two three waxaa iskale eh, private sectorka oo intaan waddanka soo gaarsiiya
may usmarinay may la bowrahayo nugun miday unugun aloolamajiirahaa shorobiikanin oo qaado waay ma oshian si aan weelo unugun waa bukunooge laysa al'amru kamaa tadunnu ingnuglay arrinta se adaka aalasama ee mushkuliyooba dhammaatay adalaynii dabwada man weydiida onaga aanayaalka daawada laho owlaadalanka talagalay waana sheentay shirkadda almaraaci baby food company aanamaw nuuralak iyo ivolak allaho dasye hasha hasha nuunoodiiba nasiibsatay nuura laklakiin heli nuuralak iyo ivolak aanooyin lumbogyo nafaqii burutiin nusqaan hayna aana lahaka buuyo nkaroonow unuga aanooyinka nuuralak iyo ivol waayahay dhugunsyalla walibaa wada singilaha miinfaylan idaacad warsaanoo daratan dhugunsyalla dhinaga kala waliba una warayse dhawaaldhanay qaar ku mid ah mas-uuliyiinta eh, shirkaasiya ku qayb galay oo u soon koraya agaasimaha wasaaradda een, tamarta iyo khayraadka biyaha ee xukuumadda federaalk soomaaliya walibana usa aan waramay waryahana muxudiin husne بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق حالا دادا عبد الواحد إبراهيم أحمد اسمها قود وزارة تمرتي خيرات كبيرة الدولة الفدرالكا هدان سكوبا أمعنا تمرت تمرت وحوين في صومالي حان هرتوا أود من هو أود كورنتادا قال يسوي تمرت وحا الله استعمالي كلا وحياه آد فربضا الشلال كلفتكيسي تمر بنغضا qoryaha la shidanayo oo maaragtay dabka lagu karsanayo raashinka lagu karsanayo waa tamar laakiin hadda waxaanu ka hadlayna waxa ay tahay koronto dhalinta siyaasadda oo korontada bay ahayd siyaasaddaasi korontada ah ayaa waxaa looga hadlayay muddada afarta cisho sidii marka kaasi wadatashi loo gelin lahaa dokumentiga waxaa soo diyaargareeyay dowladda federaalka in la taliyo ka ah xagga si- oo siyaasadaha la taliya inoo ah kadibna waxaanu soo bandhignay aan u soo bandhignay dhammaan dowlad goboleedyada dalka iyo privateka ee qaybtan oo korontada iyo dadka aqoon-yahanada ah ee cilmiga dheeraadka u leh iyo bulshada rayidka civil society-ga intaba marka micnaheeda waxa ay tahay siyaasadii ee dalka lagu hagi lahaa hadday naqan lahayd korontada wey Sida.
marka natiijada la raadinaya maxay tahay shirkan bilowgiisa hadda loo qabtay oo kuwo kalena aada uga fikiraysaa
aa dabcan waxaa weeyaan een, ee, dowladdu marka ay dhisan tahay ee, hay-ado kala duwan bay leedahay dowladda ama sektaro badan kala duwan bay leedahay maalan dowladdu waxay leedahay caafimaad wasaaradda caafimaad baa jirta wasaaradda waxaa jirta beeraha wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda biyaha iyo tamarta wasaaradda batroolka waxaasoo dhan laba shay oo waaweyn bay u baahan yihiin mid waliba waxay u baahan tahay in siyaasadii lagu hegi lahaa dalka siyaasadii xoolaha lagu hagi lahaa dalka inaa hesho weyn siyaasadii beeraha lagu hagi lahaa wadanka waa inaa heshaa siyaasadii biyaha lagu hagi lahaa wadanka waa inaa heshaa siyaasadii korontada ama tamarta lagu hagi lahaa dalka waa inaa heshaa siyaasad waxa ku xiga waxa weeyaan sharcigii sharcigiina inaa heshaa weyn marka baahi weyn oo daruuri ah ayaa jirta in siyaasadda la hormariyo siyaasadda la qoro oona dadkuna ay isku waafaqaan siyaasaddu waxa weeyaan waa weyga ama dariiqa ay u wajahan tahay dowladda weyn mustaqbalka ay kaga dan leedahay sektarkan la yidhaahdo ee tamarta la yidhaahdo aada umaasan tahay Eh, wasiirka tamarta galmudug magaca saddexna igu bilow Eh, shirkan doorkiina ama fikradaha kusoo bandhigteen muxuu ahaa culisyada xagga tamarta jira Eh, بسم الله الرحمن الرحيم ما- magacay waxa weeye axmed shire eh, wax ku magac dheeraahay master falagle Eh, doorka aan ku lahayn wuxuu ahaa waxaad ogtahay dalku inuu federaal yahay marka run ahaantii eh, isbedel eh, wasaaradda tamarta iyo biyaha dowladda federaalka oo firfircooni xoog la wadaniyada muujisay ayaa waxay sahashay in la wadaago talada tamarta marka talada tamarta in la wadaago ayaana la ku casubay hawl cusub oo nanaamsan oo ah in dowladdu federaalku ay diyaarisa nanaamka aragtideed annaguna haddaynu nahay maamul goboleedyada aynu la eegno markii ay diyaarisay runaanta annaguna waa si laa furan baana lakugu soo dhaweeyey wixii aan ku dari karno waa ku darray waxaan is leenahay ma qaban karta si kooban maxaad ku darteen waxaan ku darray in mar walba la gaarsiiyo tayada korontada maadaama dalka abaaro xoogle ay ka dhaceen biyigii laga soo yaraanayo in la abuuro ilaa heer biyi ilaa heer magaalo madax la daadejiyo qaybsiga awoodda tabarta korontada oo ay hormuud ka noqoto dowladda federaalka maamul goboleedyada barayfer sectorka oo ah lafdhawr muhiim ah oo dalka kan aada wax uga qabtana waxaynu la wadaagnay inaynu u sheegno baahiyo badan oo ay ayaguna ogyihiin inta awooddooda inay hoos u dejiyaan oo aan maanta miyi lagu xisaabtaminay meel walba dad soomaaliya ay joogaan intii tabari gaarto ay gaarto annaguna aan barigal taallo haddaynu nahay maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka halkaa marka aanu kaloo aanu muujinay isku xirka saddex geesoodka ee ganacsatada maamul goboleedyada iyo dowladda oo gacmaha isqabsada inay sahlayso arrimaha dadayacan oo aan lagu gulaysan taas aada umahadsan tahay waxaa ka socotay shirkadaha muddo soo dhabar adeegaya ee baraafitka gaarka loo leeyahay shirkan maxaa kaaga baxay maadaama kii ugu horreeyey oo la qabto oo arrimaha tamarta looga hadlaya uu yahay magacayga horta waa maxamed saadax sheekh anoo ku hadlaya magaca shirkadaha gaarka loo leeyahay ee dhalinta korontada tamartu waa shay ballaaran nagu qaybta dabdhalintaan u qaabilsanay runtii shirku jawi runtii xaqiiqdaa kala shaki buu ku bilowda laakiin waxaad moodaa jawi wanaagsan oo wada shaqayna sida ay xuseen maamul goboleedyada iyo d g-ga wasaaradda tamartuba marka shirku wada hadaluu ku bilowday aada iyo aadna waxaa la iskugu waafaqay in la wada shaqeeyo maxaa la idhaahdaa maxaa la idhahdaa in wixii meesha lagu garaarudana dibna iskugu soo laabtay sidee loo wada shaqaynaya waxaa loo wada shaqaynayaa dowladdu siyaasadda ayadaa leh dejinteeda annaguna shirkadihii jiraan nahay inaan wax ku yeelanno bolosiga la dejinayo weeye marka waxaa ugu dhow aan tusaale kuu sheegi karaa korontada khatar badan bay leedahay khatarta korontada dad badan baa ku dhinta waxaana sababaya dhow faktar aqoontiiba dalka korontada kusii yaraanaysa qalabka korontada dalka la keeno aada u liita tayadiisa marka haddaan dowladda helin wax ilaalin karaa ma jiraan oo dekadaha iyo qolooyinka wax soo dhafiyo barnaamijka ah waxaa la odhan qalabkaan meesha u keeninin marka wada shaqayntaas runtii dee shirkadaheenuna maalgelinta caalamiga ah waxaanu uga baahannahay dowladdu inay shuruuc iyo bolosi u samayso si aan aan shirkadahan caalamka ah aan ula shaqeey ula shaqaysanno tamartuna u noqoto mid guri kasta laga awoodi karo saaad og tahay tamarta horumarinteedu aada bay u socotaa sanadihii ugu dambeeyey ee shanta sano ah waxaan keenna solar xoog leh windi baa la keenay oo dabayshii ah waa laga sii guurayaa kuwii generaytaradii generaytaradii inta hadda dhimanna inaan ka takhalusno sanadaha shantaa soo socda marka wada shaqayntu runtii cudud baa noogu wanaanay noogu wanaagsanyay baqdin gaara oon leena waxbaa idinka xumaanaya kuma jeedno muddo ayaa soo dhabar adeegteen shirkadaha gaarka wax badan baa qabateen dowladdiina hadda siyaasad dejin iyo waxbay bilowday isleedihiin oo isa jaan qaadi kartiin
haa dowladdu sida wasiiraddu sheegtaba in dadkii brivatka ah aan laga dul keenin shirkado caalamiyo awood dhaqaale leh in loo garaabo shirkadihii waxaan gacanta ku soo hayay soomaali adeegga u hayay soomaali inay gacanta koowaad leedahay gacanta qolada timaadaana ee anaga dhabarka nooga soo faylayaan marka ma aragno hadda wax khatar kulana ooma sheegin wax khatarana ka fili mayno inay dowladda xaggeed nooga yimaadaan bismi llahi raxmaan raxiim alxamdulilah talaa wadagal alihi wasaabihi wasalam doorka aan ku lahayn ka wasaarad ahaan oo koonfur galbeed waxay ahayd inaan wufuudan qaaliga ah nooga kala imaadeen maamul goboleed dowlad goboleedyada kala duwan hirshabeelle puntland galmudug jubbaland iyo dowladdii dhexe oo heer federaal oo uu hogaaminaysay wasiiraddeena qaaliga ah fawsiya maxamed sheekh inaan ku soo dhowayno waa shirkan wuxuu ahaa shirkii ugu horeeyey oo la qabto noociisi kan ah oo ka dhacay magaalada baydhabo oo maamulka dowlad goboleedka u ah caasimad ku meel gaara nasiibaan u yeelanay waa waxay ahayd waa awal in badanaa la rajaynaya in la qabto laakiin timeka hadda ku soo aaday waa saasaa horta ku imaatay mid kale shaki badanaa jiray qaybaha sectorka oo brivatka oo tamarta ku shaqeeyaan cabsi iyo walaac ay ku jireen laakiin iminka hadda alxamdulilah shirkii wuxuu noogu soo gebgaboobay si wanaagsan isfahan leh annagoo isla meel dhignay waxyaabo fara badan sida laistarxambiyey cabsigii meesha yaalan uu meesha ka baxay intaas waxaa weheliyo ma ahayn hadda kii finalka ahaa xitaa ma ahan kolley saa wasiiraddeena noo sheegtay xitaa oo annagana aan ku ballannay waxay ahayd kulan kalaa jiri doono oo insha allah maalama muddooyinka fooda nagu soo hayso dhici doonto oo lagu ballansan lahay maalinta gabagabada lagu qabayn doono so
badkii walbarashoodu waa bakaartii ilmugu waa baysigii bulshadubu baydhaba janaay primary and secondary school babeerago walma tarow walbarasho horumar leh ho-ada walanbarana beer mi'ihiidii nolola bilaasha aylikoo buynay deer wal ku baroy baydhaba janaay primary and secondary school bidhebidheme ee iskoolka mukabaylaayaa dalladoo bariimidiyo dallada seefa bogseedeey hoobaadaha kubarmoosta shahaado bariime eh madii adahallabata boqor hanlakiinjeeladawa iskoolka biyey bulshoy bulshoy bulshoy ku faa'iidaysada baydhaba janaay primary and secondary school
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada aatan baydhabiyan oo dareertaan weliba hoodisinkala hamiin filan barnaamijka kulunka warsan oo kheer ay weliba hanin dareere doorashadii madaxtino ee maamulka jubbaland oo uu ageega ku guulaysaday axmed maxamed islaam axmed midoobe balse taliyaha booliiska degmada xudur ee gobolka bokool iyo weliba uuse sheegay inay ciidamada booliiska ee koholgalowa degmada xudur ee gobolka bokool iyo inghan oo nhaysan qalab islamarkaasna eedan yarin booliiska koholgalow ee gobolka bokool weliba uuse sheegay taliyaha inay ee dhibaato badan iyo kulkulamahayan gudoomiyaha degmada xudur ee gobolka bokool taasi oo keedinta inuusan ixtiraaman booliiska koholgalowa degmada xudur ee gobolka bokool weliba uuse baaqan diray maamulka koonfur galbeed soomaaliya inaysa degdegaya walkuqabdan arrimaha booliiska ee gobolka bokool haddaba waa kuwa taliyaha oo arrimo wasay faahfaayo
caqabad aragday muhaasad aragday dood la-aan dhinaca maamulka gobol iyo degmo oo aragdayo boliis inayn baahnayne magaca boliiska aragday eed an ku huyin unaynaan aragaan yoorta ciidan laangyaan idna waayo ciidankii boliiska ee gobolka in lahan tababara landari koonfur galbeed aniiskageyskii gobolka bay ciidankii soo hays aragtay qarashkii diyaarad lahaa ka saaro lahay ee maamulka gobol iyo degmo ani aragtay ogolaadan yaa diiday ciidan la-aantaas iyo horta meelyaanay haysta hataa meygu meega ku howlgalahayta oo booliis saldhiga degmada xudur
weli ku howlgalo haysee anka badnaan adugu magal iyo balaan hooblasta dardar li qof
lix qof magaalo madaxdii gobolka bakool xudur makafalan markan seen howlgalaayaan waan howlgalaayaan aragday way yar kaalmaysadaanee dad oo dhallinyaro ah oo aragday daraawiishtii koonfur galbeed oo ku qorati ah oo aragday gaarba aragday hubanhaashane hubsho gadatay hublaan ah ouna hata tuugaano aragday kolley hirfadda ciidankii yaa gordaano sidaas daraadiya waardiyaha neenqobad un iraan iyo aragday kaalmaysadahayn yacni likaas qofna aragday saraakiil iyo saraakiil higeenbaleen aragday furyaalka maxabiista iyo miilaha kaambuusta iyo orday hoyli yeeshaa widaayaan marna ma ku shaaltabaayaan tabartaayna baan intaasya ka ekaatay wali laylana ereey martii uuna madaxweynaha koonfur galbeed iyo xildhibaano ama wasiirada aragday federaalka haddii un arrinta geysin ama taliyaha ciidanka booliiska wali laylana ereey aragday ciidankaas koonfur galbeed suugo arday baydhowrooga waa ku qaadada trasborking labahalena leey trasborkin arday unin askara enaa hataa biliiska si warsheedan sood arday biliiska gobolada balooyinkan arday dhaar musheerka arday mahadeerna sababo jaro arday tarakoob socda awige iyo arday ninku ma moganyi garashuna dadkaas ha ka qaado nawna ma haysana maamulkii dhaqaalaha ka aruurayen arday diidi inuu is ciidankaas hanin daadgureeyo tur aragtay tum ama labaatan qof aragtay hoojin eh aragtay hani kaalmean yoon aragtay ku agi jiiday saas aragtay baahida ciidan laa roran kama dambays shalay oo ballo labaatan hayti wali ku dhiiday shaldhag markii hayti kow iyo toban saac iyo bar oo galabnimo eh lan maxabiise eedaysana ee gibirha fursadi oo milatari eh oo lahakiri shaldhaga lahakwareeji oo baabuur technic eh oo rishoodiyay indhanyi laaka weerari saldhigi een habsigii lijijibi een askari waardiyaha iyo korjeyna isla afduur kaamboostii lihirhiri een sidaas daraadee qolkii la burburi askarigii lakulubay aragday baabuurkii tignikada ay la saaray een tabartaayna aragday intaas la et aragday un awood iska difaan unan lahayn id un ansheegadaana walnool gobodaasanan lahayn haddii un gubernatorii arrintaas aan geesiyey gubernatore dhubkanga dhiibo baan arina mayn dhammadu aysan ang noolin oo arday isiinba ma dhammane haddii isan noolin arday isin gardoranaya taasoo markhaato leh oo arday arrintaas la niisuubi ee faafumadaas habsigii laka weeraray laka burburi ee ufulladii iyo faseehadooyinkii jijaabsanyiin laakiina arday baabuur technika inta laan la suri ee dee kolley dareemaas arday un baabuur technika eh barmaka qoofali ni ni manis dhaka korn oo liinka kala gaari cadowgii inus weerar unu lahani weeraraw gubernatoriina na leey ma indhamadu ayta haddiisan indhamaneeb wal mal siin tagna iyana leey arrintaas yaanka dambayti shalay balla labaatanayti bili siyeedad lama kun tuma iyo sagaalka tuma iyo kowsa iyo barmadahayti yaananka dambayti ma jirto walwada shaqeyn ahoo maamulka iyo saraakiisha ciidamadii oo booliska iyoonay federaalkaba oysan siin ku dhahay haddii hataa falkaasaydi wadahadal oo saraakiisha oo ciidamada xoogga dalkiisana lasoo gadan jaraana
ma kolley ciidanka hooga dalka ururka konton iyo koowaad yahay arrinteeda ku dhiidi taliya ururka ansheegi ana makaraalihi ari kolley haddii usan karaalahayna ha naga fadi askarigii oo meelina kulabahim mal ha nagan arrin oo waa bilis luge una lanihumaayaw mishin naf ahaantay liin dhakaawyaan qaadadi ede kolley ilaahayana badbaadi naftiini wedna waana la darsaasni galay marag kaatana le cadeegna la waaysan adatara waaysa usaadhagi burbursan ee gubernatoriyi haddii aanan sheegi gadoomiye degmadii haddii aanan sheegi maamulka unika tiirsanayna iyo haayan yoona maysan noolinlayna liin kolley magorodow walilayan argay argday ogolaasho la'aan oo dhanaca biriiska liinka ka baahanayna miiliyaan arag de kolley taas waxba kama jiraan wey waayo taana kiin sheegow shagada biriisku waa cayaman tahay awoodana ilaahay iskule argday awooda waa laka qobde kiin sheego hayta qadaan dabkiinku sheego shalay dhiiri waa kiinka dambey ciidan hooga dalka soomaaliyeed amba maamulkii degmada yahana weeraro hay hubal hani weerarohay isdifaac naftatii taynu isdifaacohayn meelihii un robood an gudbii lahaynin arday roboodkeela nooka marise dhibaato badan yaa meelu ku dhiidi walilay unin naganay aragday dad askareer warshoobliin qobadaan saraakiil saraakiil higeenbale intiraam la-aan aragday noo haysatuu amiinkii wali galaan aragday inti tabartayn eh roonda magaalada eh waardiyaha saldhaga eh antaas oo dhan agdaya anti tabartaayna ya marna unku fadheedaan hamin ige yalanii ogi airbortka diyaaradda sidaas oo kale yada un argday iidan anin darnay argday askar boliisa inti yara un na tabartaayn un anin darna diyaarad maaka digaasa an yaroo laandhifi eye argday lakuga gaaday meelika biyam oshiini argday gubernatooraha usley arday askartii waardiyaasi garoonka geesii gees salagmi jiran ilaaliyaas yeeda surinyin yaalan ari arday etoobiyaanka waa leenka gobode walmakalihidiin arday guriga warsan jee yaalana leey waayaha yaalena isku dulqaadadaan waayo waktiga geedka socdo kay saabtamaan dhibaatada geedka dalka jarto iyo aragohayn ogolaasho la'aan iyo intiraam la'aan tixgelin la'aan eedeen magaxumada markaas miskuwedatan ad argaasu haku korna makudhiina la una galantain hagali oo una maxakamad injeyn oo arday amba la dhiyay sifuduska bayan majeerkoa maxkamadda iyo booliska shaqinta lee ku dhexay maxkamada iyo booliska lama galyaad nisweysaayaan hadheeri waayo iska hirinyin maana shal maaraman una qofkoobi lahaa da'woy ha qobdaan barbaali ha ku qoraane qoraal ha ku suubiyaan maxkamadda ha kuweriijaan maxkamadana sidii madaas garsoorka an araga usii arday awoodangle usii inka dhawaage unina makorkoyano waayo maxkamadda awoodiya yabaale hoo hukunta qalabka kaas dhowrka qola arday layaa la daci tiri kuraastaanu taase ka fadhiinan beesyaa ka gadani jeebkay ha ku gadi maamul mana siin dawlad ma i siin jeebkay ha ku gadi tuman korsi waayo waa kale yaala mal argaw adiiba fiirii korka ilaaw qalab kale oo laswadsadaw maaba jaro maaba lewaay xafiisada iyo ciidanka boliiska mahaysada
tusaale ahaan shaqeeya haytana mayb waa meel shaqeeysan maxkamadii dadka ilaahiira haddii oo qalabi walban jarna dadkaas may walba ku qore may walka diyaariyaasan warqado ha gadadaan qalmaanta ha gadadaan jeebkayn walna ha ku gadan iyo walna ka qoraan iyo walna ka gudbiyaan haye combyutar iyo may walka qoraan ma jaraan combyutar male makiino male timbri oo un arday ha qaadani ha gadani oo magaagayn ha ka sawirani oo boliiska degmada taxudurnin ka qorinyi iyo argday ka shageen kaasa timbiragayn eh galantain waana ka qoraan kulley horeyn anka farni hatan an faraan weli ku odsadaane sidii saldhigakan degmada xudur iyo saldhigyada gobolka bokool ka shagayay lahaayeen garankan ka shagayay lahaayeen lamba argday ha mari ciidamada qalabka sida gorode ini argday wal ninku ka qobdaano argday han maalgeliyaan han qalabeeyaan yaa ku odsadaan dawladda federaalka iyo koonfur galbeed bulshada oo reer xudurooysan amni iyo ku shaqeeyaysaan oo dhati oo ka shaqeeyaysaan caqabadooyin isan kula kulmaasaan jaraana xilladiisa goolin ku guda jartaan jarta waana sahlanta waayo haddinoo horkoysa taas nafsateed una ka sabraan iyo una ka sabraan nabalata tiwiino ta adow ee ma ka sabraan anti sabartaayn ee ku dhiin dhiyaan ti arday qof oo shariiga markaas inin hoggaansanaayn eh un alla kulagnoon malaaginta iyo maamulka iyo hadba intaasa la kaalmaysadaan saasaan arday an uska ninka doronba taasu lankii laahiri oo gebir kufsadi ya aragday ciidan haweerare tan anka lahu markhaatu lank orijey qaadadi walaaladiis habadooy magaalada dhatee faris magaalaha aragday habaadtiridi yallaha gobadi maamulka yaa hooganka kooy yacni galanhalisla gali degaala kudhii adii nafsata markhaati ku ete maamulka iyo malaaginta ya walba unku hirinaadaan laakiin lahayrob walaku dabagale maxkamadda balinjeyne lanii weerare dhaforbalan aragnay argday maana lanin dulqaado korna dawladana unku warqabna haddii ku warqabtoon walku qobad roonaytay muddo badan un an gudbiin abashe e an kooba maan yani haaysada meedi hase ahaatee dalkalena yaa ka dhalani yaan dhalani meel unku sabaano unku haajiraana madle waana saasaka ka sabarohayn saasaan aragday yahmin igey inka surigna dad badan alehan hiriri waa waa isla baari guddiga nabadgelyada degmada ururka dhallinyarada ahaayan si in badanyin dadka meel ilaaliyaay ururkii dhallinyarada maamulkiisho on sarreey ilaa guddiga nabadgelyada degmada baarista boliiska maxkamadda kulli waa isla falangeey wal baari walwalka daadegma le laakiin inka damboyna shaleeya aragday saldhaga laku dhii yacni awoodo una shaleedayn baaritaan una madaha banaamno una saweelin iraan hataa mee wali la kaalmaysadaani markasta aragday maamulka degmo iyo gobol ururka dhallinyarada in kastoo aragday una saldhig ahaan maxbiista haayaan baaritaanka naftiis aragday baaritaan unan awoodlana shaleedayn oolaska suubiyaan mee baaritaan lasahaysado galanta laniika lahaayo markaas kuba adal arday liskulagun gaarayo arday go-aan laku diiraaw saasana laka dhii kolley ciidamada etoobiyaanka kolley haradiyo yaa ka egin waayo walyo hataniska kuwan eraboorkaas amnigii yaa la argen anta keel aragday haradiyo lay ka egin koolo kale yar yaro saasee wal hati kor una hana farageliyen kale male ambun hati kor unka weerdhani sidiiba aragday gobernatoore iyo guddoomiyaha degmada walan erne iyo ogolino iyo kishagayaan keleba male hasunayn wiilimin ku baahna lang oo aragday maxabiisay ante lansho haka weeraray gobernatoore higalan wareejo ilaa amardin beray etoobiyaanka reerkiis lijey jari oo ilaa arrintiisna ku baaray bacdeen arday muddi arrintii la baarina dabadeed inta la hangnaagi wada shageynta noo dhahoys arday wada shageen had saas an sii dheero oo arday iniska duuban mee laakiin wal hota khalaaf en noo dhahoy male dad ciidan ah yoona dantiyo iyo hoylo ilaalidow kolley dadweynihii magaalada yaa maadaamaad agaasimihii idaacadda atiya ku warqabti yaa aragday yaa iida aan ku warqabti magaalada atan walama koo qarso oo baan dhabti hatte waraysadkan oo duubaasa kolley markhaati ahaan ii kaalmaysad ahaan la inku duubaysame ugugaal badan aan ete maamulka gobol iyo degmo oo aragday daacada anana le unaynu daacadniman aragaano aragday biliisna aan ogolayn horta kow si aan arag waayo haddii oo biliis ogolin maroroo dalbadan lahaayeen biliiska linin ogolaay baydhowrooga iyo aragday diyaarad hanin saaran lahaayeen diiden taas dhabku waa aragday biliis la-aanta oo gobolka haysato degmada haysato taasa aan sabab eh ee kolley dadweynaha magaalada hiraabtin oo hiraabtin ee nafsatee may dhibaatooyin badan aragday yaa miilo kudhiye waayo dhibaatooyinku kudhiye wali kubad ahaa aragday cadaalad dori dadweynaha dhatiisla kasuubi oo abashooyin lahanin gudbiya wiya jeer hiraabtin wali lahayin gudbiyay aragday dado sanitation horey hanka shagay jeer haar haagdahay dadka nadiifiya waay ambadan shan sana dhisina ka shagayay masheerna ka qaadaan mutadawacnimo ka shagayay oo aragday laku tallaabsaday waa hay-ad walbiyaad ayaa la sheegno haddii waa hunguree la arag cadaalad doro badan miilaha ku bahaas dadkii ay oo meelita teegin dad ibad iyo ban shagayne cadaalad doro meelilahanka guysadi dadki shagayayin aragday laku tabi aragday absheeyin kooy ma jer arrintan ilaa lugtalada ha roojay hoobaan aryin aragday ma rooja walna malkoo warsadaw maana malhasiin dacwooda kor ogaaw yaalan eri guddoomiyaha degmada naad taasay aragday arrintaas maradoo iska ka nagin bacdeen hooliyo dadweynihii yooba lin dooraday hoobiyo dadweynihiiba nin cadaalad falaan aan an sheegi kolley iyo kolley waan an jeedi halay an sheegi iraabta an sheegi sidin fadaanoo weelaanay laankii baahnaado baahnaado habarto iyo gebirtiye dhali iyo kuriikiye dhali guriyoo laaku gore dhaqaali luku gaadade beesi luku gaadade beesiha dareerase beesadaasa aragday daraadiye lin weele laakiin danyar in walku tabe is oboora waa aragday luku dareere shansana lisan yaa aragday jididkan haagay haguu kale la siiyey amba tixgelin la siiyey amba walkuu tabay aragday intaasoo aragday adiina hashageesay haan aragday raalligelin
dugsiga hoose dhexe ee kaafiye academy kasne hadalka fadhiga hanku kani kaafi academy majidku kaafiye kun i kow mara aqoonkuw kaafiye koowaad fasal bilowshay dugsiga hoose kaamilshaya kuwa kaafiye jeedokin keedsanta barashada dugsiga dhaha kufow i kedin waljarow kasankaakii koodii kasiranka hooshow ilankii dhisow aas-aasa qodaya ilmo lambardowna ilifaa ku bilaawaya akhyaari ogtiina intii dugsiga hoose dhexe kaafiye academy lakufuri arlaadun baydhabo ar cabdulle waran fiican walaal maxay tahay carruurtaan agtaada buuxda aaway iskuulkii afar sano iyo dheeraad bay dhiganayeen iskuul aqoontoodana ma dhaafsanaa igu soo celiyo casharkan ma soo marin anna waan ku khasaaray qarash carruurta ma lahan cilada ee waa iskuullada ka booda fasalada kurbaha ku dhaaftee kaalay dugsiga hoose dhexe ee kaafiye waayahay dhugunsiyaalna qaybinka dambe ee barnaamijka kulunku warsaya isdamaraynaa waliba hooda sinkalaha min faylan dhinacaasi oo markuna kordhagana siyaasadda waliba fiiriyana dhinigii fankiyo suugaanta ee deegaanadan koonfur galbeed ee soomaaliya sidii sana dareertan deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya burburkeeda tun male fanaanin hegan ee fanki sugaantini oo saaran deegaanada koonfur galbeed soomaaliya balse waliba jira fanaanin hadda iyo is abaabulahayaan waana dhisahayaan fanki koonfur galbeed iyo lahayte haddaba warbixin armooqasay keedan waliban diyaariyay al-ustaada waana iyo khabiir siyaasadeed iyo khabiir saxaafadeed mukhtaar sheekh aadan dalmar oo juhdi iyo dadaalba geli warbixintun ilo dhugunsada
runtii waxa waaye waxaa aad ii dhex qaaday kooxdii fanaaniinta abwaansarash kooxdii koonfur galbeed heestii ay qaadayeen runtii waa hees aad iyo aad iyo aad waxa waaye ay aad ii soo jeedatay ereyadii heestaas oo ka hadlaayay isku duubnida shacabka koonfur galbeed
isla downen dadow isla downen wali haytay heesees dhaaftay maraa keertay muusikada iyo wiliba id intaba iska fogsatay mayaantiye lala darjiigodaw wadani waltareen eh dadshay i dadshay unduuban badanshay darjiigayaas waana ka abuuraas wadaniyad darjeelaan i ini us aamina araadiis langdheegay heestun dhagaashay ka dhiidi bakolkoonu howlanku qabna ini usu dhinjaagiiday mayweeli maraye ku suubsantiya wali haayana haano ka fidhi miisaan afmaaladi alifi yo ka ibraayan sida umato kolkiya iska duubanto afaaf lahankumooda an lahayna aylaninka daba korna kasanje sihil yow haanka gudugaa korna dhiniga nabadiye oofshe taabya i daadye walbarashoodiye sanaadiya i ilmishe wal haanka labaha korto dooshe anka dareero koro dirisje i higaasjareeshe beec muftarije iniska dareero koraan dood ii dacwo laan tartiibto iniska mootii koraan yeedo eeraab laan ete daraaw laninka howaaye korna andhakaalshee gabalkaas may ka qaadna sidiiya dareenka dadka gabalkaas hooga unkiidii toollatoo ee yeeda haatow lalama saalo koro afdad ha kubatii mayka kasoodayna welina goonan haatay fanaaniinta arlahadii koonfur galbeed u horboodaw afyaalka wiinaaye ilaahya wiina waaxid ee magaajiilhaayaw maxamuud xaaji maxamed tarash oo konton sano kureed guusun usulun oo fanaaniin yaryar eh barbaarkuy i gabar iniska jaraan hasaari faqayka maraayka murtidii i fanka reer koonfur galbeed laka owlaaliyaw ee beledkunbaydhawo kolkii garab iyo gaashaan yoo ku heleen mas-uuliyiinta koonfur galbeed oo unka horeeyaan madawiinaha koonfur galbeed mudane cabdixasiis xasan maxamed laftagareen iyo guddoomiyiga golo wakiilada koonfur galbeed mudane cabdiqaadir shariif sheekhuna maye haana soo naqdeen ulhaykii unka horeeyey deegaanadan koonfur galbeed ee reer indayaan fankii iyo fanaanka afyaalka iyo keersuubiyaalka laashimee iyo gobaytooda afmaalka kanool dhulka lamaadijin ee webiyaalka jubba iyo shabeelle isbiigolgey hadalshay mahayna afwadlaku eri aabaqooyowka fanka arlaadii iyo walbarashooda aman dembi hilmaame hunmuku ekiilahay waa ka bari ili daleel anka dhiidi dhuboob jaro kuleel daari kurhura waa ka anka bari kolkii usa aragi diidaneegii kor ankahowka fanka arlaada koonfur galbeed madii fanaaniinta arlaadii koonfur galbeed i aawsho usa horbooda maxamuud xaaji maxamed tarash manwiinin i jaartay dowlad goboleedka koonfur galbeed ulhayjo cabdixasiis xasan maxamed laftagareen intii minwahadyo unleyiin dowlaada koonfur galbeed koldhow andhisaas hadalkii madaweynaaga bilon agosto dhatiye usi kujeedii beledkunbaydhaw kol usukub ibgalaayay bandhigii fanka i walhabiyowka deegaanada koonfur galbeed waana fulii isla dheegnoy kasankii korjari iyo kii gudaagaana ka jari wa siyo on eraan horlay an quursadeena unina libintaas hayno hambalyo hambalyo war eedi eedi feena yala suubi war sharafeena suubi dadka soomaalida walayna ku faday lankasta wala ini isu sheegeen koobaada mid sheegna lanka sheego wale dhaqankan kafayna soomaaliya iskula soomaalina dhaqan ay tahay gaar ahaan reer koonfur galbeed dhaqankan kafayna yagiin
heestunga weli habbatay lamaada kun tumihi siyeedkii welina habeeyay guusan faneedka iskaaladeen ee walaalo bay hawbang iyo galbooda music bang haanasoo iska darsidii fikir aglee yeedo taasna ka dheliidii kulliyo onrii kada waayenga umuto koonfur urus midnamalaantiyo weli dhowanto weligeed kusheeno korte iyo hoobo isla dowahaan sidii yeewal tareen ankanagadu korta dadka iyo dalka kolka anasan lahaa heeska hees dhaafi misku ernee wal eri lanwaaheyma ernee umutu dheegday hortiyoo laku qaadi sidiyo unka dhega raariyeen yamaatiyaasa ini heeska iyo koo lan damiir iyo wadaniyad dad iddal jeelaanlee madiiboon bedelaasa heeskun waana markiiboon eraw heestun alow hees dharangu waana istaahile ini laku weelo astaanta hoobu ma e adalata waa ku hadalkii guddoomiyaga baarlamaanka koonfur galbeed cabdiqaadir shariif sheekuna maye ku eri heeskun isidiya an mudunta amboonay istaahil inkaate ini dowlad goboleedka koonfur galbeed annagata heeskun hees kolkasta lahanqaadadaw astaan qaran umuto inis dumaasa midnimadiyo i wada jarsoona waltareen maada inkaate
ugu dambayntii waxaan rabaa inaan inaan laba arrimood aan kaga faa'iidaysto halkan runtii waxa waaye waxaa aad ii dhex qaaday een, kooxdii fanaaniinta abwaansarash ee kooxdii koonfur galbeed heestii ay qaadayeen runtii waa hees aad iyo aad iyo aad waxa waaye een, een, ay aad ii soo jiidatay ereyadii heestaas oo ka hadlaayay isku duubnida shacabka koonfur galbeed insha allah waxaan rabaa shacabka koonfur galbeed inaan inaan wax ka qaadano een, een, dardaarankii fannaa abwaanka iyo kooxdiisu halkan ay ka soo jeediyeen inaan tusaale ku noqono midnimada iyo wadajirka shacabka soomaalida midnimada inaan halkan inaan ka bilaabno shacabka soomaalida koonfur galbeed ku dhaqan inaan ka bilowno in ga- inaan gaarsiino ilaa iyo dhulkii ugu dambaysa meel walba qof walba oo soomaaliya uu jooga astaanteena inay noqoto roor reer koonfur galbeed maxaa lagu yaqaan marka la yidhahdo koonfur galbeed soomaalida ka soo jeedaan waxaa lagu yaqaanaa dad midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed ka shaqeyna insha allah taas inaan dardaarikaas inaan qaado runtii mudan madaxweyne codsi waxaan soo jeedin lahaa in wasaaradda warbaahinta khusuusan raadiyo koonfur galbeed laga codsado ama eh, eh, loo soo jeedo in heestaas ay noqoto hees afar iyo labaatanka saac markaysan barnaamijyo aysan soconin raadiyo koonfur galbeed saaran si ay shacab ay u dhegaystaan mar walba ee baraarujyo inay ugu noqoto madaxweyne taas iga codsi waayo inaad inaad amarkaas bixiso ebidje madiina mas'uul ini hakaha dhiirigelinta heersa inta deyrawna ini dhagaashoo ka tafijiyey afmaalee deegaanka heestio suubiyan taasoo kolkii guddoomiye cabdiqaadir shariif sheekuna maya hadali kuwaali weertiis too taariigda keedka afyaalee ku gali meel dahabe dooshiina kaalan maadda kuwaali afmaalka fanka koonfur galbeed meel guunahaan ina anka qoreen ebidsooniyo townaada doonaan maana an hilmaamo doono townaadayan gu'iddi yaala intiibo afmaal jara heersuubiyahooga fanaan edmay heestaadaw masrax bufuulo weerta cabdiqaadir shariif sheekuna amaye iyo inhiiliyow ku fanka iyo fanaaniinta koonfur galbeed madaweynaaga koonfur urus cabdicasiis xasan maxamed lafta galeen maadshooyaaloy ama halwaayoy tubaaliyo madalaasu xariigda afyaale ifeegaytana baaldahabe yakaabtu waayan waxaan rabaa inaan u sooga mahadceliyo fanaaniintii labada nooc oo ahaa fanaaniintii koonfur galbeed iyo fanaaniintii janaalkay sida quruxda badan oy u hanuuniyaan dadka oy u wacyigeliyaan ay waxa fiican u tilmaamaan oo wixii ku habboonaa ay u sheegaan oo ay ku qaartaan waajibkoodii shaqo oo laga rabay oo abaabulka bulshada iyo kudinta iyo wacyigelinta iyo hanuuninta dadweynaha ahaa sida fiican ay u guteen iyo mas-uuliyaddaas iyo ammaantaas waa ku mahadsan yihiin iyo toosintaas iyo tusaaleynta bulshada aad ugu mahadsan yihiin labada kooxoodba kooxda koonfurka beeshararka iyo kooxda janaalkana mayshinku ku tabeey taariiggo qayliye is-abtugaasi ee dadma abtugow sidataan haadow lamaada mas-uul koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo cabdiqaadir shariif sheekhuna amaye fanka inkihiiliyeen adiina toonaaw kaasaha isla downen dadow isla downen heeskii dowlaado ulhayye ondooreen iniya nagata astaanto midnimada dadka dagaawlamaada webi jubba i shabeelle degaleediyo eg koonfur galbeed ciidanka mahadsantiin sida faa'iidaysiin dhegaysateen
walaalow eenay mayka daari iyo duq ou ka afara taab dhalmay ka fiirsane walaalow saxankum nayma noo suubado mayka daari walaalow hama inkuwaas walaalow
balixsaan xilliga wararka lagoga ninsaaro warka lagu bilaabo saadung iyo dung lamba dhalaadisi saanjow maatan tungayle wah
ulubuuq ikayle biliska dhinigu ha ku leedahay isnay beedkinka haysataan oose hae insaarka naalka ena tiiday jaraasa iska afnagoo ida dhati ee ameelu ku bahi sidaana sheegilay maha lamba dhalaadisi iyo sahanshe baab kale ku dunuwiday bayaani ka dheego by t v resiifareesha waxa gaadaasa ka hariirsoy dhalaad
waayahay dhegeystayaal qaybood dambe barnaamijka kulanka warta ee sideerni magaalada Kismaayo geeg waliba ku dhiday doorashada madaxtooyada ee maamulka Jubbaland walibana doorashadaasi uu guulaysaday marlamada Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Midoobe walibana uu helay codad dirow konton li oda magaalada Kismaayo waliba hadda ku dareere dhinag iyo banaanbaxyo oo keedanga taageerada lagu muujiyay Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Midoobe iyadoona Cabdirashiid Hidig Hussein dhinag kiisha uu saakaadkaysa inuu seeyo madaxweynaha kaliya ee Jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoobe markiuusa ku guulaysaday doorashada madaxtooyada jubbaland ayaa weliba uuse sheegaya inuusa la shaqayi doona dhammaan maamul goboleeda dalkiisa soo kala dowladda federaalka soomaaliya welibana uuse sheegaya inay usa dardar geli doona amniga deegaanada jubbooyinka
kambani dhismo kurbada leetay ogow saxaab construction kambaniya kalayla siilbaawadi يعني كوي كورمجرة reed maylo kooy كمبر قلب اسمه kawaytaan dhimanayne كاميرا كلشو kor ilasana hambuy كيد ولي كجري hadda wali ha korari صحاب كونسترشن كمبني isqab qalab dhismo كوي أرق واحد كامل ويلي saxaab construction company مربوه كسكاشن ini daardigsiisato كمبني اسمه مهراسو kumiyaalka la seew صحاب كونسترشن كمبني qalab isdhowwa
waayahay dhegeystayaal guud ahaan walibaan taagaaf meere barnaamijka kulunka warsan oo namadasiinku kuhaya idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka kulibaa saaray waan siina darasiyahay dhegeystayaal anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy naga farsamada mada ku deerta waliba imaamadahay saaxiibkayga maxamuuda inti barnaamijkan barnaamij lamida reedon kulamana akheeraya waa cabdirashiid rashkaboy oo siinkutabawsidaasiyo hamiin nabadee asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu